dowladda boqortooyada sacuudi arebiya ayaa si wadara waxa ay dil ugu fulisay sabtidii shalay ahayd koob iyo siddeetan ruux oo dembiye kala duwan lagu soo eedeeyey kuwaas oo siyaabo kala duwan loo soo xiray waxay noqonaysaa tiradii ugu badnayd oo dalkaasi si wadara hal maalin loogu fuliyo dil wadareed wariyaha v o eda xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahire ka soo diray
sacuudi arabiya ayaa xukun daldalaad ah ku fulisay kow iyo siddeetan qof oo ay ku jiraan toddoba u dhashay dalka yeman iyo hal qof oo suuriyaan ah sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudi arabiya taasoo ah dilwadareedkii ugu weynaa oo boqortooyada ay fuliso tobannaan sano kadib tirada shakhsiyaadka dilka lagu fuliyey ayaa aad uga sareeya tirada dadka xukunka dilka ah lagu fuliyey sanadii labada kun iyo kow iyo labaatankii oo ahayd toddoba iyo lixdan qof halka labada kun iyo labaatankii dowladda sacuudi arabiya ay fulisay daldalaad gaaraya toddoba iyo labaatan qof dembiyada lagu helay ragga dilka lagu fuliyey ayaa isugu jira ku-biiris kooxaha xagjirka ah iyo shakhsiyaad haysay caqiidooyinka qaloocan ayay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka sacuudi arabiya ay ku sheegtay bayaan ay ka soo saartay xukunka la fuliyaya kow iyo siddeetanka qof ee lagu fuliyey xukunka dilka ah ayaa lagu helay dembiyo kala duwan oo ay ku jiraan dilal ay u geysteen haween iyo carruur aan waxba galabsan ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay wasaaradda dembiyada ay galeen shakhsiyaadkani waxaa sidoo kale ka mid ah in ay daacad u noqdeen ururada argagixisada shisheeye sida isis ama daacisha alqaacida iyo xuutiyiinta ayaa lagu yiri warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda riyaada wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda boqortooyada sacuudi arabiya ma aysan sheegin qaabka loo fuliyey xukunkaasi dilka ah warku waxa uu intaasi ku darayaa in raggani ay ku jiraan toddoba iyo soddon qof oo sacuudiyaan ah kuwaasi oo lagu helay halkiis oo ah inay isku dayaan inay dilaan saraakiin dhinaca amniga ah iyo inay beegsadeen saldhigyo iyo kolonyo ciidamada amniga ah xukunka dilka ahi ayaa loo badinayaa in uu dib u soo celin doono xaaladda xuquuqda aadamaha ee sacuudi arabiya xilli quwadaha adduunka ay diiradda saarayaan duulaanka dowladda ruushka ay ku hayso dalkaasi ukrain hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa sacuudi arabiya ku eedeeyey in ay dhaqangeliso sharciyo xadidaya siyaasadda iyo diinta waxayna ku dhaleeceeyeen in ay adeegsato ciqaabta dilka ah oo ay ku jiraan eedeysanayaasha la xiray ayagoo aan qaangaarin boqortooyada sacuudi arabiya ayaa beenisay eedeymaha loo soo jeediyey ee ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka waxayna sheegtay in ay ilaalinayso ammaankeeda qaranka iyadoo adeegsanaysa sharciyada u degsan dalkeeda wakaaladda wararka ee dalka sacuudi arabiya ayaa sheegtay in eedeysanayaasha la siiyey xaqa qareenka islamarkaasina loo damaanad qaaday xuquuqdooda oo buuxda sida uu qabo sharciga sacuudiga inta ay socotay hanaanka garsoorka dowladda sacuudi arabiya ayaa dil toogasho ah ku fulisay saddex iyo labaatan qof hal maalin gudaheeda sannadii kun sagaal boqol iyo siddeetankii sanad kadib markii maleeshiya ay qabsadeen masjidka xaramka ee magaalada maka almukarama sida ay sheegtay warbaahinta dowladda sidoo kale dowladda sacuudi arabiya ayaa fulisay hal maalin dil wadareed gaaraya toddoba iyo afartan qof oo uu ku jiray wadaadka caanka ahaa ee shiicada muslimiinta ee nimar al nimar sannadii labada kun iyo lix iyo tobankii xildheerayaasha carabta ayaa sheegaya dil wadareedka ay fulisay dowladda sacuudi arabiya maalintii shalaya in uu yahay mid xagal daacinaya nidaamka isbedel doonka ah ee uu waday dhexal sugaha dalkaasi amiir maxamed bin salmaan oo sannadihii ugu dambeeyey dunida u muujiyey furfurnaan aan looga baran boqortooyada sacuudi arabiya xuseen saxnuuni v o a qahira